waxay odhanayaan xuskaa iyo ixtifaalka waxaa ka mid tahayo rasuulkaan weynaynayna rasuulka weynayntiisu waa cibaado diinta ayaanay ka mid tahay maaha adigu sida ay kula noqotay sida aad doontay inaad u weynaynayso weynayntaa lafteeda waxaa la rabaa inaad rasuulka kaga dayato inaad kaga dayato saxaabada ridwaan ullahi calayhim se rasuulka ay u weyneeyeen ee ay u ixtiraameen haddii in waxa weeyaan xus la dhigo oo ixtifaal la sameeyo oo qasaa'idka masaaridu ay dejisay la akriyaa ay ka mid tahay ixtiraamka iyo weynaynta rasuulka rasuulku isaga ayaa dadka bari lahaa oo odhan lahaa waar marka la gaaro maalintii aan dhashay sidaa iyo saas sameeya ixtiraamka iyo tacdiimkaiyay ka mid tahay saxaabadu rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyaga ayaa inooga ixtiraam iyo taqdiir badnaa xataa ay lahaayeen rasuulka sida aan u ixtiraami jirnay midkayo ma u kari jirin inuu aragga ka buuxsado wejigiisa xataa qaarkooda oo intaasoo sannadood la noolaa haddii la dhawdo rasuulka noo sifeeya aanay sifayn karahayn waayo indhahooda inay waxa weeyaan si fiican ugu kala bixiyaan ayaaba iska ilaalin jireenba saxaabadii caynkaa ahaa ee sidaa u ixtiraamayey ayaa waxa weeyaan samayn lahaa ninka noocaasi hadduu ixtiraamka ka mid yihi marka ixtiraamka rasuulka iyo weynayntiisa waa in laga qaato diinta lafteeda oo wixii diintu ixtiraam iyo taqdiir iyo tacdiim ay ku sheegtay ayuunbaa noqonaya wixii kalese waxa weyaan ma noqonayaan aduu sidaa doonaysa u niyeyso niyadoo quribida waxaa ma tarto oo camalku laba arrimood buu ka kooban yahay niyo iyo muwaafaqo inaad niyo wanaagsan la timaado iyo inaad waafaqdo sidii sharciga iyo diintu waxa weeyaan ay ahayd qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi inaa arsalnaaka annaga ayaa ku dirnay nebi maxamedow shaahidan xaalaada tahay waxa weeyaan mid markhaati ah oo dadka hadhow tole ku markhaati furi doona kana markhaati kacaya ilaahay keliya intiisa iyo tawxiidkiisa wa mubashiran adigoo ah mid dadka u bushaaraynaya ciddii wanaag samaysa wanaag ugu bushaaraynaya wa nadiiran adigoo ah mid digaaya oo dadka dhibaato soo foolla uga digaaya haddii ay hoggaansami waayaan waxaananu kuu diray buu leeyahay litu'minuu billaahi si aad ilaahay rumaysaan iyo wa rasuulihi rasuulkiisa wa tucaziruuhu rasuulka si aad u weynaysaan oo wa tuwaqiruuhu aad u ixtiraamtaan adaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahayna faraya in loola yimaado weyneyn iyo ixtiraam taana si aynu tilmaamay sharciga ayaa laga qaadanaya waayo haddii baabkaa dadka cuquushooda loo furo qof baa laga yaabo wax ceeba inuu dha rasuulkaan kuu ixtiraamaya ama aan ku weyneynaya qof baa laga yaabo waxa weeyaan wax aan macno lahayn inuu yidhaahdo ixtiraam iyo taqdiir baan ka dhigaya saa ogeed baa baabkaa inaga laynaga xidhay oo laynu yidhi sharcigu raacaydi qaala macna atacziir watawqiir tacziirka iyo tawqiirka aayadda lagu sheegay macnahooda wa tucaziruu qaala ibnu cabaasin radia allahu canhuma ibnu cabaas wuxuu yihi hayru waaxid cid fara badani tucaziruuhu macnaheedu waxa weeyaan tucadimuuhu aada weynaysaan wa tuwaqiruuhuna min altawqiiri bay ka timi wa huwa tawqiirku alixtiraam waa ixtiraamkiiyo walijlaalu sharfitaankiiyo walicdaami weynaynta kama fi tafsir ibni kaiir cinda hadihi alaaya halka ayaa sheekhu uu ku dhameeyey shuruudii shahaadata ana maxamedan rasuulu llah wuxuu yihi markaa muqtadaa shahaadati ana muxamadan rasuulu llah waxa ay keensanayso qiritaanka qofku uu qiro maxamed inuu yahay rasuulka ilaahay arrintaas maxay keensanaysa ilaa hadal qura maaha une maxaa ka dhalanaya maxay kelmadani kaa rabtaa maxay se ay kuu diidaysa kaa hor istaagaysa daacatuhu bay keensanaysaa in lagu adeeco rasuulka fiima amra wuxuu ina amro markaad leedahay muxamedun rasuulu llah dee macnaheeda waxaa ka mida waan raacayaayo wuxuu amre waan la imanaya wa tasdiiquhu iyo in laga rumaysto rasuulka fiima ahbar waxa uu ka warramay ama arrin tegey ha ahaado oo ayna soo gaadhin ama arrin soo socda ha noqdo oo weli aanayna soo gaadhin wa tarkumaa iyo shaygii in laga tago naha canhu rasuulku uu diiday oo wazajara ummadda uu ka firdhiyey uu ka eriy u yidhaha u dhawaanina taasaa ka mid ah shahaadatu ana muxamedun rasuulu llah macnihi iyo wa anlaa yucbad allahu ilaahay inaan lagu caabudin ilaa bimaa sharcigii mooyaane ballaganaahu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulku wayna soo gaadhsiiyey muxamedun rasuulu llah waxaa ka mid a waxyaabaha ay keensanayso ilaahay in lagu caabudo sharciga rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ina soo gaadhsiiyey ilaahay uu soo dhiibay waa ilaa haddaad ilaahay ku caabudaysa hawadaad iyo sida aad jeceshahay iyo sida ay kula noqoto maxay tafaayada ku jirta in rasuul la soo diro inaad dadkaba la idhaahdo nin waliba caqli baad leedahay ilaahayna waa taqaanin oo fitra idinku beeranah ilaahay jiritaankiisa iska caabudin miyaa la yidhaahdo maxaa rasuulka loo soo diray rasuulka waxaa loo soo diray calayhi salaatu wasalaam si uu dadka xujada ugu oogo oo hadhow tola midna aanu u marmarsoon oo aanu odhan waxa weyaan aniga xaqii ima soo gaadhin iyo waxba layma sheegin nin walba si xujadu ay ugu ooganto rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul kadalika rasuulku waa raxma waa naxariis xagga ilaahi subxaana watacaala ka timi oo ilaahay khalqigiisana u naxariisanayo waa raxmat muhda naxariis ilahay loo soo hadiyeeyey weeyaan sidaasoo kale rasuulka waxaa loo soo diray si uu dadka ugu caddeeyo jidkay u mari lahaayeen ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo jannadiisa oo dadka uu baro ilaahay subxaana watacaala dariiqadii ku caabudi lahaayeen marka haddii qofku uu noqdo qof isagu sida ay la noqoto un ilaahay u caabudayo iyo sida isagu uu jecel yahay qofkaasi shahaadatu ana muxamadan rasuulullah muu taxqiijin wuxuu uhi wataqdiimu qawlihi qowlkiisa waa in laga horumariyo rasuulka calaa qowli kulli axad mid kasta qowlkiisa oo min annaasi dadka ka mid a kaa'inan man kaan kuu doonaba qofkaasi ha ahaadee waa in laga horumariyo aabbaha ha noqdo kadalika hooyada waalidkaaga bimacnaa ha noqdo waxa weeyaan xaakimka iyo amiirka dadka u talinaya ha noqdo saasoo kale mid caalima oo aad og tahay inuu garab marsan yahay qowlkii rasuulka mar haddii qowlka rasuulku yimaado qowl kastoo kalaba tuur waana taaimahu dadka ay kula talin jireen imaamu shaafici wuxuu odhan jiray raximahu llah war haddaad aragtaan qowlkayga oo ka hor imanayo xadiidkii rasuulka war xadiidka rasuulka qaato qowlkayga ku tuura gidaarka dabadiisa idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi xadiidku mar hadduu rasuula ka sugnaado buu odhan jiro xadiid saxiixa noqdo aniga xadiidka ay madhab ah madhab kaloo haba yaraatee aan leeyahay ma jirto sidaasi ayaa a'immada oo dhami raxmatullaahi calayhim ay odhan jireen shuruuddaasi shahaadatu anna moxamedan rasuulullahi ay leedahay waxay ku taallaa kitaabka la idhaahdo kitaabu tawxiid almuqarar alawal oo uu leeyahay sheekh saalix ibnu fawsaan alfawsaan darsigeenna cusub wuxuu yidhi sheekhu raximah allah ayna allah waa su-aal laga yaabo dad fara badan inay ku noqoto mid hariiba ayna allah macnaheedu waa maxay ilaahay xagguu jira ilaahan ku abuuray miyuu kaa sarreeya mise uu kaa hooseeya mise uu ku dhinac jooga horta su-aashana maaha su-aal wax xumaana wadata waayo nebi maxamed oo ah kii dadka ilaahay ugu ixtiraamka badnaa oo ugu weynayn badnaa ayaa sida xadiidkaynu ku arki doonno saxaabadiisa weydiiyey oo ku imtixaamay su-aasha noocaasiya oo waxa weeyaan kaga qaaday tijaabo bal iimaankoodu sida uu yahay iyo caqiidadoodu sida ay tahay masaladanna waa masale aada iyo aada u weyn oo qofka waa muhim jiddan inuu ogaado rabbiga subxaana wa tacaala abuuray inuu yahay mid ka sarreeya arrinka noocaasina qur-aanka ayaa ina tusiyey inuu ilaahay inaga sarreeyo sunnada rasuulka ayna tusisay oo rasuulku qowlla waa inoogu sheegay hadal ficilla arrintaa waa inagu tusiyey iqraar iyo ogolaansho arrinkaa uu ogolaadayna rasuulka waa ka sugnaatay sidaasoo kale arrinkaa waxayna tusinaya caqliga ayna tusinaya caqliga bad qabaa haddii la idhaahdo ilaahay xaggeebaad u doori lahayd inuu inaga sarreeyo iyo inuu inaga hooseeyo dee wuxuu odhanaya ilahay inuu inaga sarreeyo xagga sare ayaa fiican kadalika arrinkaa waxayna tusinaysa fitrada inagu beeran ee ilaahay inagu beeray oo haddaad ilmo yar oo aan waxbaba loo sheegin aada weydiiso waxaa ka dhawaajinaysa fitradaasiyo wuxuu odhanaya ilahay waa inaga sarreeya xagga saruu kuu tilmaamaya bal islaamaha reer miyigaa baleeg oo weligoodaan maqal aayad masaladaa ka hadlaysa iyo xadiid masaladaa ka hadlaaya oo haddana marka cid ay ka ashkatoonayaana cidi ay dhibaatayso odhanaya ilaahay baanu kaaga ashkatoonay ama ilaahay baanu kugu reebnay oo qalbigooda iyo indhahooda iyo gacmahooduba xagga sare ay ishaarayaan oo waxa weeyaan ay tilmaamayaan miyaanu daliil waadixa ahayn oo arrinkaasina tusinaya marka haddaynu ku bilowno bal adilada qur-aanka ah ee masaladayna tusisay wuxuu yidhi sheekhu qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi alraxmaanu ilaaha raxmaankii cala alcarshi istawaa carshiga ayuu ka kor noqday ibnu cabbaas oo ah tarjumaan alqur'aan wa xabru hadihi alumma qur-aanka kii tarjumi jiray ee rasuulku ugu duceeyey inu ilaahay tafsiirka baro caalimkii ummadanna ahaa wuxuu yidhi cala alcarshi istawaa macnaheedu waxa weeyaan calaa wartafaa carshiguu ka kor noqday oo uu ka sarreeyey ilaahay subxaana wa tacaala carshiguna waa makhluuq weyn oo ilaahay makhluuqaadkiisa subxaana wa tacaala kuwa waaweyn ka mida waana ka ugu sarreeya ilaahay makhluuqaadka uu abuuray sida adiladu ay tusisay ahlulcilmiguna ay sheegeen marka ilaahay carshiga subxaana wa tacaala uma baahna carshiga iyo khalqiga ka hooseeya o dhan ilaahay uma baahna ilaahay waa hani weeyaan laakiin macnaha waxaa laynoo tilmaamayaa un ilaahayna abuuray subxaana wa tacaala ee raxmaanka ahi inuu yahay mid carshiga iyo makhluuqaadka kale carshiga kasoo hooseeya mid ka sarreeya inuu yahay oo ka kor noqday sideebuu uga sarreeya laynooma sheegin laynoomana dirsantaa waa inaynu rumayno un inuu ilaahay subxaana wa tacaala sarraynta caynkaasi uu ku sifaysan yahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi uma dabadeetana markuu ilaahay samooyinka iyo dhulalka u abuuray istawaa wuxuu ka kor noqday cala alcarshi carshi ayuu ka kor noqday fii sittati mawaadica lix meelood bay ku soo aroortay uma istawaa cala alcarshidaas oo min alqur'aani qur-aanka ka mida wa hiya alacraaf iyo yuunus iyo racd iyo alfurqaan iyo alsajda iyo alxadiid lixdaasi suuradood waxaa ku soo arooray uma istawaa cala alcarshi suuratu tahana waxaa ku soo arooray alraxmaanu cala alcarshi istawaa marka aayaddaas soo celcelinta la soo celceliyey waxayna tusinaysaa inay tahay arrin xaqiiqa ah oo daahirkeeda aya sidaa ka muuqato lagu fasirayo oo ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala yahay mid ka sarreeya khalqigiisa wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi wahuwa ilaahay alqaahiru waa ka awooda badane ciduu doona muquuninaya oo fawqa cibaadihi addoomihiisa ilaahay mid ka kor noqday weeyaan rabbi subxaana wa tacaala awood buu ku sifaysan yahay cidda ilaahay subxaana wa tacaala caarida ama ka hor timaada awoodu ku muquuniya ayuu leeyahy sidaas oo kale ilaahay sifaadkiisa waxaa ka mida fawqa cibaadihi addoomihiisa inuu ka sarreeyo rabbi sharaf ahaan iyo qadar ahaan waa uga sarreeya ilaahay awood ahaanna waa uga sarreeya daata ahaanna waa uga sarreeya ilaahay subxaana wa tacaala waa ka kor noqday iyaga wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yakhaafuuna rabbahum rabbigood bay ka baqayaan malaa'igtii oo min fawqihim iyaga ka sarreeya waxaynu ognahay malaa'igta inay waxa weeyaan joogaan samooyinka sare inay joogaan ilaa waxa weeyaan samada toddobaad haddana waxaa aayaddu aynoo tilmaamaysaa in rabbigoodna subxaana wa tacaala ilaaha abuurayna inuu kasii sarreeyo oo ilaaha ka sarreeya ay ka baqanayaan wayafcaluuna waxay samaynayaan malaa'igtu maa yu'maruun arrinka la faraya ayay samaynayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ma caasiyaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ilayhi ilaahay xaggiisa ayuu yascadu fantaa oo kor ugu kacaa alkalimu ayibu kelmadda wanaagsan ee dhulkan hoose laga yidhaahdaa kor bay dee u kacdaa oo camalkii waa la rafcinaya xaggee la geenaya ilahay xaggiisa loo qaadaya waalcamalu asaalixu camalkii wanaagsanaana yarfacuhu ilaahay kor buu u qaadaa markaa sucuudka iyo irtifaacuna waa laba kelmadood oo carabiya oo tusinaya shaygu meel hoose inuu ka tegayo meel sare u tegay markaa ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa kelmadda wanaagsane dhulkan laga yidhaahdo iyo camalka wanaagsane dhulkan lagu sameeyo in kor loo qaadayo ilaahay subxaana wa tacaala kor loogu qaadayo aayaadka markaa qur-aanka ayna tusiyey ilaahay sarrayntiisu aad iyo aad ayay u fara badan yihiin waxaa ka mid ah aayaadka nebi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay fircoon inuu rabbigii ka sarreeyo marka waa kii ku lahaa wasiirkiisii waar ii dhis daar dheer daar dheer ii dhis albaabada samada aan gaadhe oo bal aan soo daalacda ilaaha muuse uu sheeganaye bal hadda u fiirso muuse muxuu ku yidhi markaa fircoon ilaaha aan kuugu yeedhayo aan kuleeyahay rumee oo kelidii caabud uu inaga sarreeya sa ogeed baa fircoon xaggeebu xaggeebuu leeya waan ka raadinaya xagga samada ayaan ka raadinayaa buu leeyahy marka caqiidatu alculuwi waa caqiidatun qur'aaniyatun muusawiyatun muxamadiya waa caqiido qur-aanku inoo sheegay nebi muuse calayhi salaatu wasalaam waa aaminsanaa nebi maxamedna inoo tilmaamay amaa caqiidada ilaahay baa meel walba jooga waa caqiidatun shayطaaniyatun fircawniya jahmiyatun muctaziliyatun ashcariya waa caqiido shaydaanka xaggiisa dadka kaga timi oo ilaahay subxaana wa tacala sharaftiisa meel kaga dhacaysa waa caqiidadii fircoon weeye kadali waayo dee waa diidana isagii wuxuu lahaa xaggan sare ilahana ku sheegaya muxuu sidaasoo kale waa caqiida ay aaminsanaayeen kuwii mubtadicada ahaa ee khilaafay rasuulka iyo saxaabada sida jahmi ibnu safwaan iyo kuwii lamid ahaa wuxuu yihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayre qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi lamaa khalaqa allahu ilaahay markuu abuuray alkhalqa makhluuqaadka markuu abuuray kataba ilaahay wuxuu ku qoray fii kitaabih kitaabkiisa wuxuu ku qoray fa huwa kitaabkaasina cindahu ilaahay agtiisa ayuu yaallaa cindahu oo halkee ah fowqa alcarshi ah carshiga meesha ka sarraysa waa kaa shaahidka xadiida ku jira ilaahay markuu khalqiga abuuray kitaab buu arrinkan soo socda ku qoray arrinkaasi kitaabkaasi uu ku qoray ilaahay agtiisa ayuu yaallaa buu ina leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisao halkeeya fowqa alcarshiya carshiga meesha ka sarraysa muxuu qoray ilaahay wuxuu qoray ina raxmatii naxariistaydu halabat way ka adkaatay hadabii cadhadayda oo qofku haddii xumaantiisa iyo wanaaggiisu ay sinaadaan ila naxariista ilaahay baa ka adag cadhadiisee qofkaasi jannada ayuu gelaya si asxaabu lacraaf oo kale qoladaa ilaahay uu tilmaamay inay ku xabisan yihiin marka u horaysa birish u dhexeeya jannada iyo naarta oo dabeeto markay xagga naarta eegaana odhanaya ilahay naga badbaadi xaggan jannada markay eegaana ilaahay weydiisanayo inuu ilaahay jannada geeyo waxa ilahay uu tilmaamay in marka dambe jannada la geyn doono asxaabulacraafkuna waxa weeyaan ba idhahan ahlucilmigu waa qowm ay sinaatay xumaanahooda iyo wanaagyadooda marka ilaahay naxariistiisu iyada ayaa ka xoog roban oo ka badisay cadhadiis haddaanay naxariista ilaahay haalib ahayna adduunyada dhammaynaan dul soconne xumaanta aynu samaynayno iyo qaladka dadka ka dhacaaya iyo kufriga ay samaynayaan iyo kuwa ilaahay caayayo aflagaadaynaya haddii cadhada ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisu aanay ka badnayn beri horaa la halaagi lahay wala yuaakidu llahu nnaasa bima kasabuu ma taraka calaa dahriha min daab hadduu ilaahay dadka ku qabanayo xumaan kastoo ay sameeyaan oo markiiba abaalmarinta ay leedahay la siinaayo dhulkan bacid ku dul tukubto lagagama tage waa la halaagi lahaaba rawahu lbukhaari wa muslim wa can mucaawiyata waxaa laga wariyay ibnu lxakam assulami radia allahu canhu qaala wuxuu yihi xadiidkani waa xadiid dheer mucaawiya wuxuu ka sheekeeyey radia allahu canhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhaqan wanaagiisa wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyihi markii aan soo islaamay isagoo waxa weeyaan diintan wax badan aan ka baran ayaa salaad buu la tukanayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada mucaawiya ibnu lxakam wey mucaawiya bin abi sufyaan maaha dabeetana waxaa dhacday buu yidhi in mid ka mida saxaabadaasi waxa weeyaan uu hindhisay dabeetana mucaawiya isagoo salaadii ku jira uu duceeyey ku yihi yarxamuka allah dabeetana saxaabadii arrinkaasi iyagoo ku diidan ay boodyahooda garaaceen iyagoo le bimacnaa salaada dhexdeeda dee laguma hadlo uu ishaaraya dabeetana intu saa u eegeen haddana wuxuu yidhi waa sukla umaya waar hooyooyinkanidii ka goblame maxaad igu leedihi salaaddii baa hadda lagu jira markaasaa wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaaddii markii laga baxay maan arag buu ihi rasuulka ilaahay macallin ka wanaagsan kana naxariis badan wallaahi imanuu huruufin imanuu dagaalin buu leeyahy rasuulku iyadoo waxaasi ay ga dhaceen waa ninkaa salaaddii ku jira haddana la hooyooyinkaniisa ka goblame haddana wuxuu yihi rasuulku imanuu huruufin imanuu dagaalin muxuu ku yidhi un wuxuu yihi salaadani waxay ka koobantahay takbiir iyo taxmiid iyo qira'at lqur'aan hadalka dadku kuma banaana dhexdeeda kumana habboona intaasuu ku yihi rasuulka alayh salatu wasalaam waxaa kaloo yihi qiso saddexaad rasuulkaan weyne calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaan ku idhi wallahi rasuulka ilaahay waxaanu ku jiray jaahiliye shar baanu ku jiray ilaahay baa khayrkii iyo wanaaggii adiga noogu soo kaa dhiibay marka rasuulka ilaahayow waxaa naga mid ahaa rag sameeya baasaysiya oo ashyaada qaarkood baasaystay bal ka waran markaasuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam tilmaamay baasaysiga inaan waxba ka jirin arrinkuna ilaahay gacmaha inuugu jiro waxaan ku idhi waxaa naga mida kuwa faaliyayaasha u tegi jiray markii jaahiliyada markaasuu rasuulku uhi alayhi salaatu wasalaam falaa ta'tiim adigu ha u tegin jawaabaha gaagaaban ee xikmada badan ee ku jirtu rasuulku ugu jawaabayay qisada saddexaadna waa tan oo xadiidka laftiisa ku jirta wuxuu yihi mucaawiye kaanat lii waxaa ii sugnayd jaariyatun inan yar baa ii sugnayd oo addoona oo talca raacda hanaman lii aigari anigu aan leeyahay qibala uxudin buurtaa uxud dhinaceeday ku raaci jirtay iyo waldiwaaniya waa laba buuroodoo madiinaha hareeraha ka xiga faطalactu daata yawmin maalin maalmaha ka mida ayaan ka war helay waan is idhi bal inantii adhigii waxay faleen ka soo war helay faida diibu mise waaba yaygiiyo qad dahaba la tegay bishaatin neef min hanamihaa adhigii ay la joogtay ka mida waxay tihi inantii bahalkiibay soo weeraray oo neef qaatay wa ana rajul aniguna nin baan ahay min bani aadama aadam carruurtiisa ka midoo aasafu waan cadhoonaya haddee kamaa ya'safuuna siday u cadhoodaan oo waxay jecel ay qabatay buu leeyahy laakinii hase yeeshee cadhada waxaan ku darsaday anigu sakagtuhaa waan dhirbaaxay buu ihi sakatan dhirbaaxo dhaba baan dhirbaaxay sakatan waxa uu ku adkaynaya dhirbaaxadiisu inay ahayd mid wax xanuujinaysa ee ninan taahir ku dhuftay buu yidhi oo lexojaaladii baa qaado maxaa laadhiga bahalka uga celi weyday adhiga u dayacday baan idhi buu yidhi laakiin ile waa qof iimaan ku jire markiiba wuxuu isgartay inuu dulmi ku dhacay oo inanta yaree u shaqaynaysa uu meel kaga dhacay markaa rasuulka ayuu yimi faataytu waxaanu yimi rasuula llahi sala allahu alay wasalam facadama dalika calaya rasuulku arrinkaasuu ugu weyneeyey macnaheedu waa maxay bimacnaa rasuulku dulmi adag nin galay oo khalad weyn ku dhacay inaan ahay ayuu iga warramay qofka uma banaano walow qofku shaqaalaha gabaha ahaadee inaad dulmidaan dee laa yajuusu la kuma banaano de dulmiguna waa xaaraam qultu waxaan idhi markaa yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inantaa yaraan meel kaga dhacay ee dulmiga aan u geystay afalaa uctiquhaa aw afalaa actiquhaa miyaanan xoraynahayn ma xoreeya bimacna qaala rasuulku wuxuu ihi i'tinii bihaa waba horta ii keen inta aanad xorayn wa min baabi lmunaasaba masaa-isha fiqiga waxaa ka mid a qofku haddii addoonkiisa uu dulmiyo oo xaqdarro ku garaaco waxa waajibkuwaa inuu xoreeyo yajibu calayhi inuu xoreeyo oo addoonnimadu uu kasii daayo fa ataytu bihaa inantaa yar rasuulkaan u keenay buu yihi faqaala laha rasuulku wuxuu ku yihi inantaa ayna allah ilaahay mee idan su-aasha ayaa dadka weydiiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaalat waxay tidhi inantaa yari fi samaa ay fi lculuwi ilaahay waa mid xagga sare jiro inaga sarreeya waa inan yar oo addoona oo adhi jira ooan iskuul iyo jaamacadtoona ka bixin masaajidna aan duruus ku qaadan yaa u sheegay ilaahay subxana wa tacala inuu sarreeyo fitrada ku beero wey sidaasoo kale jawiga jawiga caqiidada ka jirta baa waxay ahayd caqiidada noocaasiya caqiidadana ilaahay meel walba wuu joogaa ee ilmaha yare markuu dhahdo ilahay way naga sarreeya loo ah ha odhan ilaahay meel walba wuu joogaaye caqiidadaasi may ahayn mid ka jirta halkaas waxaa ka jirtay caqiidadaasi ah inuu ilaahay subxana wa tacaala ka sarreeyo makhluuqaadkiisa qaala wuxuu uhi rasuulku man ana anigu kuma ayaan ahay qaalat waxay tidhi anta rasuulu llah adiguna rasuulka ilahay baa tahy qaala wuxuu uhi rasuulku actiqahaa xoree fa inahaa mu'mina mu'minad weeyaan inanta yariya iimaanka loo qirayaan waa iimaanka daahirkaa ee muuqda ee axkaamta adduunyada lagu dhisayo lagu binaynayo marka rasuulku qiraal wuxuu ku sameeyey inantaa yar caqiidadeedu inay caqiido saxsan tahay inantaa yaree tidhi ilaahay waa inaga sarreeya ee rasuulka agtiisa ka tidhi saas oo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalintuu dadka u khudbadaynaya xajatulwadaac waa kii lahaa alaa hal ballaqtu alaa hal ballaqtu alaa hal ballaqtu allahuma fashhad rasuulku wuxuu lahaa waar hoy maydin gaadhsiiye xaqii laysoo dhiibay markaasay lahaayeen ha markaasuu rasuulku gacantiisa kor u qaaday isagoo xagga samada ishaaraya markaasuu yihi allahuma fashhad ilahay oo arrinka noocaasiya markhaati ka ahow inaan xaqii gaadhsiiyey iyaguna ay qireen inaan xaqii gaadhsiiyey xadiidkan imaam muslim ayaa soo saaray marka caqiidada caynkaasi waxaa loo baahan yahay inaynu sidaasoo kale carruurteennana ugu tarbiyadayno inaguna aynu aamino waa foolxumu qofku inu ha ilahay meel walba jooga oo suuliga ila jooga oo halkan ila jooga oo kudaafadan jooga oo meel walba jooga waa caqiida aad u khariban waana caqiidada ay aaminsanayen waxa weeyaan nasaaradu iyo kuwa ayn caqiidat alxuluul aaminsana oo ah inuu ilaahay khalqigiisa dhex galay laakiin caqiidada qur-aanku inoo sheegay ee rasuulku inoo sheegay ee saxaabadu aaminsana waa ta noocaasiya waxaynu kusoo jiray darsigii sheekhuu kaga hadlaayay ilaahay subxaana wa tacaala culuwigiisa iyo sarrayntiisa waxaa markaa aynu sheegnay aayaad qur-aan oo tusinaya ilaahay subxaana wa tacaala culuwigiisa iyo sarrayntiisa iyo axaadiid rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay kuwa qowla iyo kuwa ficila iyo kuwo arrinkaasi oo agtiisa laga yidhi oo ogolaaday ah isagoo axaadiidaa sii wada wuxuu yihi sheekhu waan abi saciid waxaa laga wariyay alkhudriy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi alaa ta'manuunanii miyaydaani aaminahayn wa ana aamiinu man fi samaa anigoo ah kuwa aaminay allaha subxaana wa tacaala samada ka sarreeya ya'tiinii waxaa ii yimaada buu ihi rasuulku khabaru samaa samada warkeeda ii yimaada waxyiga ayuu u jeedaa sabaaxan wa masaa'a subax iyo galabba marka xadiidku waxa uu tusinayaa sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu caddeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay mid xagga sare jira alsamaa bimacna alculuwi baa looga jeedaa qultu waxaan idhi bu uhi sheekhu walaayaatu aayaadka qur-aanka iyo walaxaadiidu axaadiidta fii hada albaabi baabkan ku soo aroortay oo ilaahay culuwigiisayna tusinaysaa iyo sarrayntiisa kahiiratun way fara badan tahay jiddan aad bay u badan tahay xataa ana ibna abilciz ilaa sheekhaa la yidhaahda ibna abilciz qaala uu ku yidhi fii sharxi alcaqiida ataxaawiya kitaabkiisa magacaa leh wuxuu ihi wahadihi alanwaac noocyadan iyada oo min aladilati ka mida adilada tusinaysa ilaahay sarrayntiisa low busitat haddii la fidin lahaa oo la kala dhigdhigi lahaa afraaduha afraaddeeda la balagat waxay gaadhi lahayd naxwa alfi daliilin ilaa kun daliil bay gaadhi lahayd adilada qur-aanka iyo xadiidka ee tusisa ilaahay sarrayntiisa haddii mid mid loo sheegi lahaa kun daliil ayay gaadhi lahayd buu yidhi waxaynu tilmaanay dersigii hore saxaabaduna ridwaan ullahi calayhim inay aaminsanaayeen caqiidadaasi ah ilaahay sarrayntiisa waxaa xaakim uu wariyey raximah llah cumar bnu khadaab radia allahu canhu inuu ka safray magaalada madiina isagaoo qabanaya baytulmaqdis si furayaasheeda ugala wareego nimankii kiristaanka ahaa ee markaasi haystay cumar radia allahu canhu jidka isagoo kusii jira ee waxaa dhacday waxaa ka hor timi laag ama iliila dhooqa ah oo rogmanaysa saxaabada mid ka mid oo la socday oo abu talxa ahaa radia allahu canhu ayaa waxa uu ku yidhi amiirkii mu'miniintow haddii waxa weeyaan aad dharkan karkaran aada iska bixin lahayd oo dhar kale aada gashan lahayd waayo nimanka waxaad la kulmaysaa madaxdoodii way fiicnaan lahayd waxaa kaloo dhacday cumar dooxa maruu ka tallaabaya dhooqada ah intuu labadiisii kabood la baxay oo garabka uu saaray ayuu lugihiisa dhooqadaa kaga tallaabay taana wuxuu idhi haddii aanad sidaa samayn lahayn baa fiicnaan lahayd oo waxa weeyaan aad adoo hasha fuushan aad ka tallaabi lahayd maadaama amiirkii mu'miniinta aad tahay waxaa markaa hadalladu ugu jawaabay cumar ka mid ah radia allahu canhu inuu yidhi wallaahi ninan adiga ahayn hadalka hadduu i odhan lahaa garaac baan ku xanuujin lahaa buu yidhi war annagu waxaanu ahayn qowm dullaysan dabeetana ilaahay baa islaamka noo keenay oo sharaf iyo karaamo noogu yeelay haddaanu sharafta iyo karaamada meel kale ka raadin oon islaamkan ahayn ilaahay subxaanau wa tacaala wuuna dulleynayaa buu yidhi waxaa kaluu yihi cumar radia allahu canhu inama alamru min haahuna arrinkana xaggana laga soo xukumaa buu yidhi wakaa shaahidka ku jira hadalka cumar bimacnaa cid dadka kor u qaadi karto sharaf u yeeli karta iyo cid qof sharafta ka xayuubin karta oo hoos ku dhigi kartaa ma jirto oo aan allah ahayn subxaana wa tacaala ilaahay baa subxaana wa tacaala ciduu doonana karaameeyo kor u qaada ciduu doonana ilahay baa subxaana wa tacaala hoos u dhiga arrinkaana asbaabu u yeelay kadalika saxaabiyadii zaynab bintu jaxshi la odhan jiray waxay ugu faani jirtay dumarkii kale oryihii kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ay odhan jirtay idinka waxaa idin guuriye oo idin bixiyey reerihiina wazawajanii allahu min fawqi sabci samaawaat anigana ilaahay baa subxaana wa tacaala iga soo bixiyey oo iga soo guuriyey toddobada samo meel ka sarraysa oo ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala qad zawajnaakaha waanu kuu guurinay zaynab buu ilahay yihi subxaana wa tacaala marka aniga aabbaha iyo adeerka iyo eheleyadii may bixin bay tiri oo dhulka aniga laygama bixin ee xagga sare ayaa layga soo bixiyey saas ayaa markaa saxaabada ridwaan ullaahi calayhim ay u ahaayeen kuwa aaminsan caqiidadaasi waxa weeyaan culuwiga iyo saraynta rabbi subxaana wa tacaala kadalika abu bakr radia allahu canhu markuu rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam ee saxaabadu arrinkaasi aad ay uga argagaxeen oo qaarkood ay yidhaahdeen rasuulku muu dhimanba sida cumar radia allahu canhu abu bakr waa kii jeediyey khudbad dheer khudbadaasi waxaa ka mid ahaa hadallada uu yidhi in man kana yacbudu muxamada faina muxamada qad maat aladiina aamanuu waar kuwa iimaanka laga helayow man yartadid minkum waar kaa idinka mid ee ka noqda can diinihi diintiisa oo isagu diintiisii ka noqdaa yaanu u malaynin diintu inay waxu noqonayso inay ilaahay waxu noqonayaanu u malaynin fasawfa ya'ti illaahu jeer danbuu ilaahay la iman doonaa biqowmin qowm yuxibuhum ilaahay uu jecel yahay wayuxibuunahu iyaguna ilaahay jecel oo adilatin cala almuuminiin muuminiinta u tudha oo u dhibirsan oo u naxariista acizatin cala alkaafiriin gaaladana ku adag waa sifada looga baahaya qofka muslimkaa in noqdo shadiid cala alkufaar oo noqdo waxa weeyaan daliil cala almu'miniin kuwaasoo yujaahiduuna u dagaalama fii sabiili illah ilahay jidkiisa u dagaalamiyo diintisay kor u noqon lahayd oo walaa yakhaafuuna aan ka baqan lawmata laa'im mid canaanta canaantii oo xaqaan arrinkaa uga tegin dalika arrinkaasina fadlu llah ilahay fadligiisa weeyaan yu'tiihi ilaahay waa siiyaa man yashaau cidduu doono wallahu ilaahayna waasicun caliim waa mid ballaadhan naxariisu macna ay ballaadhan tahay iyo cilmigiisuba oo caliimna ah cilmi ku sifaysan marka aayadda waxay tusinaysaa qofka ridoobaa inuu naftiisu ku xadgudbay calaa nafsiha janati lbaraaqish waxba diinta islaamkuna kuu noqon maysa haddaad adu iskaga tagto dadkeeduna waxba kuu noqon maayaan ilaahayna waxba kuu noqon maayo qur-aankuna waxba kuu noqon maayo sunnada rasuulkuna waxba kuu noqon mayso haddaad adigu diinta waxa weeyaan kaalintaad kaga jirta aada dayacdana ogow ilaahay qaar kaa wanaagsan oo uu jecel yahay oo ilaahay jecel oo muuminiinta u naxariisto gaalada ku adadag inuu ilaahay subxaana wa tacaala keenayo ogow oo adiga waxa weeyaan uu kugu bedelaayo kuwaasi oo aan ka baqanahayn cid canaanata canaantood marka aayaddu waxay tusinaysaa waxaa la idhahda riddada dhibaatada ay leedahay inay kusoo noqonayso uun qofkii isagu ridoobay ee diinta ka noqday hase ahaatee diinta inaanay waxba yeelahayn diintana inaanu qofku waxba yeelin ee isagu wax is yeelay wallahu aclam sala allah calaa nabiyina moxamed waxaynu kusoo dhex jirnay nawaaqid lislaam waa waxyaabaha buriya islaamka oo qofku uu kaga baxaayo diinta waxaynu markaa maraynay naaqidka labaad ama buriyaha labaad oo ah alriddatu can alislaam qofku inuu ka noqdo diintii islaamka diinta uu doonayaba ha u noqdee inuu qofkaasi noqonayo qof kaafir oo islaamnimadiisa ay dirtay wuxuu yihi sheekhu raximah ullah isagoo ka hadlaya adilada tusinaysa inay riddadu tahay mid islaamnimada burinaysa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa irtaduu calaa adbaarihim xaggooda dambe ka noqday min bacdi maa tabayana lahum alhudaa hanuunku intuu u caddaaday kadib ashaydaanu shaydaanka ayaa sawala lahum u qurxiyey riddada iyo kufriga iyo nifaaqa oo amlaa lahum u yeedhiyey waxyi shaydaani ah dalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay biannahum qaaluu iyagu inay ku yidhaahdeen liladiina kuwii karihuu nacay maa nazala allahu ilaahay waxyiguu soo dejiyey sanutiicukum bay yidhaahdeen waan idinku addeeci doonaa fii bacdi alamri arrinka barhkii wallaahu ilaahayna yaclamu waa og yahay israarahum waxa ay siraysanayaan ee ay qarsanayaan aayaddan rabbi waxa uu kaga hadlayaa kuwa munaafiqiinta oo u caddaaday xaqa uu la yimi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegtayna inay iimaan la yimaadeen laakiin iimaankooda daahirkae ay muujisteen haddana buriyey waxaa rabbi uu tilmaamayaa inuu shaydaanku kuwaasi u qurxiyey nifaaqa iyo kufriga iyo la dagaalanka rasuulka sababtay u gaaloobayna rabbi waa tilmaamay sababtaasi oo ah kuwii gaalada ahaa ee rasuulka raaci waayey ee rumayn waayey ee beeniyey inay ku yidhaahdeen arrinka aada wadaan wax ka mida ayaan idinku adeeci doonaa sida la dagaalanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo u shirqoolkiisa waxaa rabbi uu leeyahy fakayfa sidee buu noqonayaa arrinkoodu idaa tawafathum almalaa'ika marka kuwaasi malaa'igtu ay oobsato bimacnaa nafta ay ka qaado yadribuuna iyagoo garaacaya wujuuhahum wajiyadood iyo wa adbaarahum dabooy dabada ka garaacaya marka malaa'igta malagga nafta ka qaadaa sida aayaad kale kusoo aroortay waa malakun waaxid qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum buu uhi rabbi subxaana wa tacaala waxaa nafta idinka qaadaya malakulmowtka laydiin diray aayaddanna waxay tusinaysaa inay malaa'ig badan yihiin fakayfa idaa tawafathum almalaa'ika labada aayadood markaa waxaa jamcinaya ama iswaafajinaya xadiidka imaamu axmed uu wariyey raximah llah min xadiidi ilbaraa ibni caazib xadiidkaasi oo tusinaaya inay jiraan malaa'ig kale oo malakulmowtka ku kaalmeeya ka qabashada nafta qofka laga qabanayo malaa'igtaasi oo kala duwan oo loo soo dirayo qofka muuminka ah malaa'ig wejiye cadcad oo waxa weeyaan bishaaro u wada ka kalena loo soo dirayo kuwo kuwaa ka gedisan ilaahay wuxuu yihi dalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay oo nimankaasi ay ku gaaloobeen oo sidaana loogu garaacaya biannahum in iyagu ittabacuu ay raaceen maa askhata allaha waxaa ilaahay cadhogelinaya bay raaceen oo wakarihuu way iska naceen ridwaanahu ilaahay subxaana wa tacaala shayga uu raalli ka yahay fa axbata acmaalahum acmaashoodii buu rabbi subxaana wa tacaala uu buriyey oo dee waa ridda ayay ku dhaceen iyo kufri qofka naca ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa karaahiyeysta ee naca raacana kufriga iyo nifaaqa ilaahay cadho gelinaya qofkaasi wuu ridoobay riddaduna camalka waa ay burisaa qofku hadduu diinta ka baxo oo dabeetana waxa weeyaan uu kufrigaasi ku dhinto isagoon ka toobadkeenin camalkii uu shaqaystay oo dhan waa boodh la afuufay wey ilahi wuxuu uhi an xasiba aladiina fii quluubihim marad bal iska dhaafe xasiba aladiina kuwii waxay u maleeyeen fii quluubihim quluubtooda uu ku jiro maradun xanuun xanuunkaasi oo maradu ashubha ah oo nifaaq ah an lan yukhrij allahu ilaahay inaanu soo saarahayn oo aanu muujinahayn adwaanahum qurunka ay quluubta ku qarsanayaan walow nashaa buu ihi rabbi subxaana wa tacaala haddaanu doonno la araynaakahum waabaanu ku tusin lahayd oo fala caraftahum waxaad ku garan lahayd bisiimaahum calaamadahooda oo munaafiqiinta haddaanu doonna buu leeyay rabbi subxaana wa tacaala waabaanu kuu magacaabi lahayn oo waanu kuu sheegi lahayn magacyadoodi iyo calaamadahooda hase ahaatee ilaahay subxaana wa tacaala in fara badan oo munaafiqiina arrinkooda ma aanu muujin sifaadkooda mooyaane si gaara uma magacaabin xikmaduu ka leeyahay awgeed walatacrifannahum ilaahay wuxuu leeyahay ku garatee kuwa munaafiqiinta ah bilaxni lqowl hadalka leexsan ee aan toosnayn wallahu yaclamu acmaalakum ilaahayna waa ogyahay acmaashiina waxaa aayaddu marka ay tusinaysaa in waxaa la idhaahdo nifaaqa lagu garan karo calaamaad iyo qaraa'in daahira oo nifaaqu waxa uu degaa qalbiga waa kufriyo gaalnimo qofka qalbiga ugu qarsoon hase ahaatee dee qofka munaafiqi waxaa dhici karta inuu ku dhawaaqo mararka qaarkood hadal tusinaya nifaaqa qalbiga ugu qarsoon amaba se uu sameeya acmaal tusinaysa nifaaqaasi qalbiga waxa weeyaan ugu qarsoon waqaala tacaala ilaahay wuxuu ihi waman yakfur qofka ku gaalooba biliimaani iimaanka oo iimaanka iskaga tago gaalnimo doonta faqad xabita acmaluhu kaa camalkiisu wuu budhay wa huwa isaguna fi laakhirati aakhiro marka la taga min alkhaasiriin kuwa khasaarowuxuu ka midi aayaad kale ayaa caddeeyey camalku inuu buraayo hadduu kufriga qofku ku dhinto laakiin haddii qof muslimi uu ridoobo diinta uu ka baxo haddana uu toobad keeno diinta uu ku soo noqdo oo isagoo muslima uu dhinto riddadaasi burin mayso sida saxiixa ah camalkii wanaagsanaa ee uu shaqaystay tusaale ahaan nin muslim ahaa oo xajiyey ayaa ridoobo diinta ka baxay haddana waa toobad keeno diintii waa ku soo noqday mar hadduu riddadaa ka toobad keeno oo islaamnimo uu ku dhintay xajkiisaasi dee buri maayo mar labaad lagama rabo inuu kusoo celiyo wa maatuu wahum kufaar buu ilaahay yidhi kuwa camalkoodu uu buri wuxuu rabbi tilmaamay inay yihiin kuwa intay gaaloobeen iyagoo gaalaana dhintay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi man badala diinahu qofka diintiisii islaamka ahayd badela oo mid kale ku doorsada faqtuluuhu dila rawahu lbukhaari cidda dilaysee xagka noocaasiya laga rabo inay fuliyaan oo waajib ay ku tahayna oo dadka dadka muslimiinta waxa weeyaan u taliya marka riddada in la fasaxaa kufri bay noqonaysa oo dadka la idhaahdo ninkii doonaana waa gaaloobi karaa ninkii doonaana muslim buu ahaan karaa sidaasoo kale xaddu ridda in la diido lafteeda ayaa kufriya oo la idhaahdo qofka gaalooba ikhtiyaar buu leeyahay oo lama dili karo oo in la dilaa waxa weeyaan waa axmaqnimo soo dadka qaarkood ay tilmaameen wa can cabdillaahi bni mas markaa ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqdo mar haddii qof qaan gaadhay oo caqligiisa qabaa diintii islaamka uu ka noqdo iyadoo cid khasabtay aanay jirin waa la soo istaajinaya waxaa la leeyahy waar diintaadii maad kusoo noqon haddii waxa weeyaan uu kusoo noqdo alxamdu lilah waa sida la rabo hadduu soo noqon waayana qofkaasi waa la dilaya sababtuna waxay tahay marka hore qofkan gelitaanka islaamka uu gelaya laguma khasbin haddii markaa la fasaxo in qofku islaamkii markuu doonayo uu ka baxo arrinka noocaasi waxa uu noqonayaa nuqsaan weyn buu diintii islaamka ku noqonaya oo dadka gaalada dabadda ka jooga ay yidhaahdaan diintaasi haddii khayr ay leedahay iyo wanaag dadkeeduba kamay baxeen marka si aanu diinta iyo dadkeeda aanu u ceebayn ayaa qofkaasi waa baruur quruntay ee ummadda laga dhex qabanaya wa can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi laa yaxilu ma banaano damu imri'in qof dhiigii qofkaasi oo muslimin muslima oo yashhadu ka marakacaya an laa ilaaha ila allah ilah xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane wa annii rasuulu llahi anayna rasuulkii ilaahay ahay ilaa biixdaa halaatin saddex midkood mooyaane wax kale dhiiggiisa ku xalaaloobi maayo waa athayibu azaani ninkii guur hore soo maray ee haddana zinaystay ama ha ahdo qofkaasi nin ama gabadh ha noqdo dhiiggiisa xalaal ayuu noqonayaa oo dee dhagax ayaaba lagu dilayaa wanafsu iyo nafti binafsi nafta loo dilaayey nafta naf disha ee camdan wa cudwaanan u disha si ula kaca oo collaytan uu ku jiro naftaasina dee naftaa in loo dilo ayaa bannaan haddii dadkii qofkaasi la dilay ay qaraabada ahaayeen aanay mag raalli ku noqon ama aanay dee iska saamixinba iyo wataariku lidiinihi ka diintiisa ka tegaya ee almufaariqu liljamaca jamaacadii muslimiinta ka faaruqee ka baxay ee kufriya gaalnimo doontay rawahu lbukhaari wa muslim saddexdaa arrimoodba qofka dhiiggiisa xalaal ayay ka dhigayaan arrimo kalena waa jiraanoo qofka muslimkaa dhiiggiisu ay kuuu ku xalaaloobo oo axaadiid kale iyo adilo kale waxa weeyaan ay faa'iidaysay oo waxyaabaha qofka dhiiggiisu uu xalaal ku noqonayaa oo lagaga qaadayo xurumadii saddexdan kuma urursana wuxuu yihi sheekhu annaaqid athaalith buriyaha saddexaad ee qofka islaamnimadiisu ay ku burayso man lam yukafir waa ka aan gaalaysiin alkaafira ka kaafirka ah kaafirkaasi yahuudiyan kaana yahuudi ha noqdo aw nasraaniyan ama kiristaan ha noqdo aw majuusiyan ama dabcaabud ha noqdo aw mushrikan ama sanam caabud ha noqdo aw mulxidan ama ha noqdo mid ilaahayba jiritaankiisa inkirsan aw hayra dalika ama kuwa aan kuwa ahayn ha noqdo oo min asnaafi lkufri kufriga qaybihiisii ka mid ah ninka kaafirka ah kufrigiisu noocu doonayaba ha noqdee ninka aan gaalaysiin isaga ayaa gaaloobaya oo tusaalehaan yidhahdeen yahuudi gaalo maaha waa muuminiin sidaa dad islaam sheegtaa casrigan ay ku dhawaaqaan odhanaya nimanka kiristaanka iyo yuhuudda iyo waa mu'miniin weeyaan mu'miniin maaha qof kastoo ilaahay jiritaankiisa ogoli muumin maaha hadde iimaanku ile ilaahay jiritaankiisa quroo la rumeeyo maahe iimaanku intaa waa ka ballaariyay sida inoo iman doonta qofka qaybtaasi ka mida la yimaadaana dee intaa muumin ku noqon maayo qofka iminka istaaga miyaa la odhanaya waa musalli wuu tukada miyaa la odhanaya salaada intii kaloo dhameeyo maqanta ama qofka iska rukuuca u rukuucu qura ayuu la yimi qiyaamkii ma jiro qiraa'atu lfaatixa ma jirto sujuudi ma jirto wahaakada rukuucdaasoo qura miyuu ku noqonaya musalli mid tukaday ku noqon maayo sidaasoo kale ayaa qofku hadduu idhahdo ilaahay jiritaankiisa anigu waan aqoonsanahay dee intaa muumin ku noqon maayo waayo iimaanka qofka laga rabaa intaasoo qura maaha markaa yuhuud iyo nasaare iyo majuus iyo mushrikiin oo kufaarta asliyiinta ah qofka gaalaysiin waaya ama muuminiin ku sheegaa isaga ayaa gaaloobaya waayo dee waxa uu beeniyey aayaadka qur-aanka ee tilmaamaya inay kufaar yihiin aw saxaxa aw shaka fii kufrihim amabase ka shakiya kufrigooda wadhaa wallahi aniga shaki baa igaga jira in yahuudda la odhan karo waa kufaar iyo inaan la odhan karin ama kuwa waxa weyaan kiristaanka aw saxaxa madhabahum ama madhabkooda inuu saxiix yahay xukuma oo tusaale ahaan yidhaahda waa nimankani diin ilaahay soo dejiyey bay iyaguba haystaane waa iska saxiixtoodu teenuna gooni bay saxiix u tahay oo madaahibta afarta ee shaafici iyo maalik iyo axmed iyo axmed iyo abu xaniifa oo kale ayuunbay diimahani ka dhigan yihin qof kastaa yidhahda anigu gaaloobaya ilaahay baa tilmaamay qofka nebi maxamed raaci waayo rumayn waayo inuu gaal yahay walow markii horeba diin samaawiyaha haystee waayo diintaa samaawiguu haystay wakhtigeedii baa dhammaaday ilaahay soo dejiyey baa yidhi waa wakhtigeedii halkaasu ku jooga nebi baa la soo diray nebigaa dadkao dhamme ha raacaan ninka raaci waayana waa gaal ama diin hore marka hore ha haysto ama yaanu haysanin dalika arrinkaasina wuxuu ku dhacay buuhi biana allaha ilaahay qad kafarahu wuxuu ku xukumay kufri waa inay kufaarihiin buu ilaahay tilmaamay wa huwa qofkanaan gaalaysiinahaynina daada allaha wa rasuulahu ilaahay buu caariidiyey rasuulkiisa oo ilaahay baa yidhi waa kufaaru markaasu isagu leeyay kufaar maaha oo falam yukafirhum ma muu gaalaysiin aw shaka fii kufrihim ama gaalnimahoodii buu ka shakiyey aw saxaxa madhabahum ama madhabkoodii buu yihi waa saxiix faqad ictarada cala allah ilaahay buu subxaanahu wa tacaala ku qabsaday xukunkiisii xiina kafarahu marka ilaahay uu gaalaysiiyey oo uu yihi ilaahay gaalaysiintaa u gaalaysiiye waa khalado aniga ayaa saxsanoo nimanku gaalo maaha buu yihi qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi isagoo gaalnimadooda tilmaamaya ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ee min ahli lkitaab kuwii kitaabka la siiyey ka mid a kuwa kitaabka la siiyey dee waa yahuud iyo nasaara inay gaaloobeen buu ilaahay tilmaamay mar hadday nebi maxamed raaci waayeen iyo waalmushrikiina kuwii mushrikiinta ah ee asnaamta iyo awtaanta caabudayay ahlu kitaabka laftooda waa mushrikiin laakiin dee shirkiga ayaa kala duwan oo shirkiga mushrikiintu wuxuu ahaa mid ay caabudayaan asnaam iyo awthaan shirkiga ahlu kitaabkuna wuxuu ahaa mid ay caabudayeen oo quluwi ay ku sameeyeen ashkhaas ka mida waxa weeyaan bani aadamka labadooda shirke ayaa kala duwan laakiin labaduba waa mushrikiin fii naari jahannama bay ku sugayiin buu uhi rabbi naarta jahannama khaalidiina fiiha iyagoo ah kuwa ku waaraya naarta ulaa'ika kuwaasi hum iyagu sharu lbariya ilaahay wuxuu abuuray kuwa ugu shar badan weeye aayaddu maxay noo faa'iidaysay kuwa yuhuudda iyo nasaarada iyo mushrikiintu intuba inay gaala yihiin kufaar qofka aan gaalaysiini marka waa qof aayaddaa beeniyey kufrigaa hadday ku dhintaan oo aanay islaamin in naarta jahannama ay gelayaan ay ku waarayaan waayo jannada naf muuminada ayuunbaa gashay sida rasuulku uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo aayaddu ina tusinaysaa inaanay khayr iyo wanaag aanay lahayn bal ilaahay wuxuu abuuray iyagu ay ugu shar badan yihiin lama ammaani kara markaa kufaarta iska ilaali ha ammaanin kufaarta wanaag iyo khayrna ha ku sheegin ilaahay abuuray baa tilmaamaya inay yihiin sharu lbariya khalqiga kuwa ugu shar badan ee ugu xumaan badan waayo shar ka weyni ma jiro qofku ilaahay subxaana wa tacaala abuuray inuu ku kufriyo wuxuu ihi sheekhu wa ahlulkitaabi ahlulkitaabkuna hum iyagu alyahuudu weeye wاnnasaara wاlmushrikuunana hum iyagu aladiina kuwii weeyaan cabaduu caabuday maca allahi ilaahay la jirkiisa ilaah waxay ilaah ku magacaabaya iyo wa macbuudin aakhara wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi laqad kafara waxaa gaaloobay aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha ilaahay huwa almasiixu ibnu maryam ciisa ibnu maryam baaba ilaahay ah kuwa yidhi dee waa gaaloobeen kuwa yidhina dee waayo waa kuwa nasaarada wey ee kiristaanka ah iyagoo waxa weeyaan dee madaahib kala duwan leh laakiin madaahibtooda ayay ka mid tahay ta'liihu ciisa ilaahay baa ku xukumay inay kufaar yihiin wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi laqad kafara waxaa gaaloobay aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha haaliu halaa ilaahay saddex ilaah waxa weeyaan ka saddexeeyo wey oo ciise iyo hooyadii iyo allah subxaana wa tacala iyo saddex ilahay ku sheegeen kuwaasina waa gaaloobeen wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi ina aladiina kuwa yakfuruuna ku gaaloobay billaahi ilahiyo wa rusulihi rusushiisa oo wayuriiduuna doonaya an yufariquu inay kala kaxeeyaan bayna allahi wa rasulih ilahay iyo rusushiisa oo tusaale ahaan dee odhanaya ilaahay baanu rumaysanay nebi maxamedna ma rumaysnin annagu ilaah waan rumaysanahay laakiin nebi maxamed ma rumaysnin odhanaayo oo wayaquuluuna odhanaya nu'minu bibacdin qaar baanu rumaynayna wanakfuru bibacdin kuwa kalena waa ku gaaloobayna tusaale ahaan odhanaya annagu nebi ciiseaanu rumaysanahay laakiin nebi maxamed ma rumaysnin waayo qofka waxa waajibku ah rususha o dhan in rumeeyo xataa qofka muslimka ahi rususha o dhan waa inuu rumeeyo nebi ciise inuu ahaa nebi ilaahay soo diray oo sharcigu u soo dhiibay oo diintiisu diin saxa ahayd waktigii waxa weeyaan aan la nasakin nasakhayna inuu ilaahay subxaana wa tacaala meesha ka saaray oo wayuriiduuna doonaya an yattakhiduu inay yeeshaan bayna dalika arrinkaa dhexdiisa sabiilan jid ay ka yeeshaan ay ku marmarsoodaan oo ay ku baxsadaan ulaa'ika kuwaasi hum ulkaafiruun iyaga ayaa gaaladiia xaqan si dhaba marka ha odhanin yahuud iyo nasaara ilaahay bay rumaysan yihin mar hadday nebigii beeniyeen ilaahayna way beeniyeen waayo ilaahay baa yidhi war nebi maxamed baan idiin soo diray raaca markaasu yadhaa waxba kama jiro arrinka noocaasi ilaahay hadalkiisii bay ku radiyeen iyo waxyigiisa ilaahayna markaa waa beeniyeen jiritaankiisa ay ogol yihiin oo waxba u tari maayo wa actadna waxaan u diyaarinay buu ihi rabbi lilkaafiriina kuwa gaalada cadaaban muhiina cadaab wax dulleeyo ayaan u diyaarinay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi ina allaha ilaahay jaamicu lmunaafiqiin waa mid ku kulminaya munaafiqiinta iyo wlkaafiriina gaalada fii jahannama jahanama ayuu ku kulminayaa jamiican dhammaantood munaafiqiintu laftoodu waa gaalo laakiin waa gaalada islaam muujisanaysa qalbigana kufri ugu jiro kaafiriintuna waa kaafiriinta gaalnimadooda caddaystay baa looga jeedaa waxay ku kala duwan yihiin markaa soo hore aynu tilmaanay axkaamta adduunyo oo dee ka munaafiqa ilaa wax gaalnimo ay ka muuqanayaan islaamnimada uu sheeganaya waa laga aqbalaya hase haatee aakhirada marka la tago arrinkiisu waa waa caddaan doona waxau yahay markaa naaqidkani nin gaala oo kufrigiisu kufri asliya uu yahay qofka aan gaalaysin ama ka shakiya kufrigiisa ama madhabkiiya saxiix ka dhigaa isna waa gaaloobaya diintiisa waa buraysa laakiin qaacido laguma dabaqi karo qofka aan gaalaysiin qof muslima oo la yimi camal ama qowl laysku khilaafsan yahay inuu kufri yahay iyo inaanu kufri ahayn laguma dabai karo qaacidadan haddii lagu dabai lahaana culamaulislaam baa iswada gaalaysiin lahaa tusaalaan culimada islaamku waa isku khilaafeen taariku salaadku ogol waajibnimadeedii kaafir may mise kaafir maa halkaasoo kale marka la marayo dee lama odhanayo qofkaan taariku salaadka gaalaysiin waa gaal lama odhanayo de waayo waaba masale ahlucilmigu waa isku haystaan oo aan laysku waafaqsanay inay kufri tahay laakiin waxaa laga hadlayaa kaafirkii asliga ahaa ee diintaba aan soo gelin iyo qofka la yimi kufri aan laysku khilaafsanayn oo arrinkiisu iska cadi ah tusaale ahaan qofka yidhaahda ninka ilaahay caayaa gaaloobi maaye muumin buu sidiisaa ku ahaanaya kaasoo kale isaga laftiisaa gaaloobay waayo cayda ilaahay la caayaa waa kufri cad oo laysku waafaqsan yahi oo wax shaki haba yaraatee aanu ku jirin wuxuu uhi sheekhu annaaqidu araabic buriyaha afraad ee qofka islaamnimadiisu ay ku burayso man ictaqada qofka aamina ana hadya gayri nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga jidkiisa midaan ahayni akmalu inuu ka dhammaystiran yahay min hadyihi rasuulka jidkiisa iyo dariiqiisa oo idhahda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wallahi dariiqaan dadka u jeexa waa fiican tahay laakiin dimuqraadiyada ayaa kasii fiican dariiqada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa fiican tahay laakiin wallahi shuuuciyada dadka masaakiinta ay ku intifaacayaanoo iyadaa kasii wanaagsan waa gaaloobaya qofka noocaasi isna diinta waa ka baxaya oo ana xukma hayrihi ama xukumka cid kale ay la timaada axsana inuu ka wanaagsan yahi min xukmi xukumka rasuulka a wallahi xukumka nebi maxamed waa wanaagsan iyo diintiisa in laysku xukumaa laakiin dee iminka horumar baa la sameeyo caalamku tatawur iyo taqadum buu sameeyeen xukumo ka wanaagsan baa iminka lasoo saariyo qawaaniin waxa weeyaan aada iyo aada uga horumarsantiisii waa gaaloobaya kaaladiina sida kuwa yufadiluuna ka fadilaya xukma awaaqiid awaaqiidda xukumkooda kuwa xukumka ilahay midaa wax ku xukumaya calaa xukmi ilahay xukumkiisa ka fadilaya iyo xukumka rasuulka caleyh salaatu wasalaam oo odhanaya waxa weeyaan waxaa ka wanaagsan in shareecada laysku xukumo in dimuqraadiya laysku xukumaa ka wanaagsan in caadaadkeena iyo xeerarkaa reeruhu leeyihin laysku xukumaa ka wanaagsan in laysku xukumo waxa weeyaan mabaadi kale ayaa ka wanaagsan waa gaaloobaya qofka adilada tusinaysa inuu gaaloobayna way noo iman doonta wayadkhulu fiihi waxaa soo gudagelaya kan man ictaqada qofka aamina ana alandimata nidaamyada iyo walqawaaniina xeerarka allatii taasi iyo sunaha annaas dadku ay dejisteen afdalu inay ka wanaagsan tahay min shariicati lislaam shareecada islaamka iska ilaali xeer reerkiinu ay dejisteen haddaad tidhaahdo waa ka wanaagsan yahay shareecadii nebi maxamed waa diinti waa ka baxay haddaad tidhaahdo qaanuun faransiis ama maraykan ama ingiriis uu dejiyey waa ka wanaagsan yahay shareecadii islaamka diinti waa ka baxay amaba hadduu doonayo mid muslimi ha dejiyo oo aad garanayso inay hebel hebel laha masaajidka kula tukada hadduu dejiyo qaanuun shareecada khilaafsan waa tira qaanuunkaasi ayaa ka wanaagsan shareecadii islaamka waad ridowda waad gaalowday oo ana axkaama alislaam ama yidhaahdo islaamka axkaamtiisu laa yasluxu tadbiiquhaa ma haboono in lagu dabaqo fii hada alcasri casriga in lagu dabaqaa ma haboono oo waa axkaam loogu talagalay quruuntii hore oo quruuntan iminka aynu joognay iyo caalamkan sidan isu bedelay laguma xukumi karo islaam oo islaamku kumama haboonoba taasina waa gaaloobaya oo ana alislaama ama yidhaahdo islaamku kaana wuxuu ahaaday sababan sabab buu noqday fii takhalluf lmuslimiin muslimiinta dugmacooda iyo habsankooda islaamkaaba u sababa yidhaahda iyo diintana isku xukumayaan oo hadday iskaga tegi lahaayeenoo dimuqraadiyada ay qaadan lahayn way horu mari lahayn ka sida yidhahdana waa gaaloobay waa islaamkiinu tacniiyo caaye islaamkuna waxa weeyaan habsanka iyo dugudhaca muslimiinta isagu sababu ma aha laakiin islaamkii ay ku dhaqmi waayeen baa sababu ah haddii islaamka ay ku dhaqmi lahaayeen iyaga ayaa ummadda hogaamin lahaa khalqigana iyaga ayaa hormeer u noqon lahaa waayo islaamku dee horumarka adduunyana uma diidana bal waa ku dhiiri gelinaya dhinaca kalena dee waa dhisayaayo wuxuu ka dhigayaa ummad akhlaaq iyo aadaab iyo waxa weeyaan leh sharaf aw an yaxsura ama inuu ku ururiyo qofku alislaam islaamkiina fii ciraaqati lmari xidhiirka qofka uu la leeyahay birabbihi rabbiga uu la leeyahay duuna an yatadakhala iyadoon islaamku soo dhex gelin fii shu'uuni alxayaati alukhraa arrimaha nolosha oo kale qofka idhahda waar islaamka masaajidiisa u daaya oo islaamku waxa weeyaan salaada qofkii ilaahay ka dhaxaysa soomka zakada war waa arrimahaas weeye laakiin islaamka xukmi iyo siyaasad iyo silmi nabadgelyo iyo xarb dagaal arrimahaasi shaqo kuma leh kaasina waa gaaloobaya waa islaamkii qayb dhan oo ka mida ayuu burinaya asiyaasa sharciya wax laydhaa baa jira siyaasada macnaheedu waa maxay waxa weeyaan siyaasat nnaas bixiraasati umuuri ddiini waddunya waa dadka in lagu maamulo ilaalinta la ilaalinayo arrimaha diinta iyo kuwa adduunyadaba qofka markaa idhahda islaamku taa shaqo kumale isagu oo salaadda sida loo tukada ayuunbuu dadka baraa laakiin soo laysu xukumo isagoo kamama hadlaba mana soo geli karo xukum iyo arrimaha islaamka iyo diinta muslimiintu isna waa gaaloobaya wayadkulu waxaa soo gudagelaya fii hada naaqid buryahan isagaa man yaraa qofka u arka ana infaada xukmi illaahi waxa weeyaan fulinta la fuliyo xukumka ilaahay ee fii qaطci yadi saariq xukumka ilaahay ku soo arooray ka tuugaa gacantiisa in la jaro ow rajmi zaani ama ka zinaystay oo guur hore soo maray dhagax in lagu dilo kii zinaystay almuxsan ahaa mid guur hore soo maray laa yunaasibu inaanu xukunkaasi fulintiisa u habboonayn alcasr alxaadir casrigan aynu joogno kaasina maaqibkan u gudagelayaysna waa gaaloobay ninka idhaahdo waa waxsiyo waa bahalnimo in dadka gacanta la jaraa qof gaaloobu noqonaya diintiisii buriyey ama idhaahdo dadka in dhagax lagu dilaa casrigan aynu joogno la horu marina ee xorriyadiiyo dimuqraadiyada la gaadhina uma haboono qofka idhaahda waa gaaloobaya diinta waa ka baxaya kufri mid ku dhacay ayaa bimacnaw noqonaya wayadkulu fi dalika arrinkaa waxaa soo gudagelaya aydan kullu man mid dhammaantii oo ictiqada aamina annahu yajuusu inuu bannaan yahay alxukmu in wax lagu xukumo bigayri shariicati illah shariicada ilaahay waxaan ahayn fi mucaamalaati dadka mucaamalaadka ka dhexeeya in lagu xukumo sharciga ilahay midaan ahayn aw ilxuduudi ama xuduudda sharciga aw gayrihima ama arrimaha kale wain lam yactaqid yaanu aaminin be ana dalika arrinkaasi afdal inuu ka fadli badayo ka wanaagsan yahay min xukmi shariica xukumka shareicada qofka yidhaahda way bannaan tahay in laysku xukumo waxaan sharciga ilaahay ahayn walow yaanu shaygaa sharciga kaba fadilin be isaguna waa gaaloobaya waayo wuxuu xalaalay wax ilaahay xaaraantimeeyey ilaahay xaaraan buu ka dhigay in laysku xukumo waxaan sharciga iyo diinta ahayn isaguna wuxuu leeyahay waa bannaan tahay liannahu maxaa yeele bidalika arrinkaasi yakuunu wuxuu ku ahaanayaa qofkaasi qad istabaaxa mid xaraashaday maa xarama allahu wax ilaahay uu xaaraantimeeyey ijmaacan si laysku waafaqsany oo dee layskuma khilaafsana inay xaaraam tahay in sharciga ilahay waxaan ahay laysku xukuma wa kullu man istabaaxa mid kasta oo xalaashada